webigan in la dhiso waa arrin u baahan webigan in la qodo waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaane fatahaddii qayb ka qaateen buundooyinka in la furo si cusub loo dhiso waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro ilaa laba buundo kale ayaa naqshadaynay oo hadda barnaamijkan xalka waara aan ku darnay laba buundoo kale in magaalada la saaro waa arrin u baahan waa arrin u baahan fatahaadda sida tooska etoobiya uga timaada in lagala xaajoodo dhowr jeerna annagoo ka hadlayna waa aragteen in biyahaas maamulkooda webigii marna nugu nagu qallalo marna nagu fataho marna nagu qallalo marna nagu fataho maamulka webiga arrin in xal laga gaaro u baahan waayo intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaahu u baahan yahay sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo isu aaminsan yahay bulshaduna inay ku duubnaato iskugu duubnaato ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka tusaalow ka dhiga ayagu hadday kala tafaraaruq hadduu ku dhex jiro oo nin walba qabiilkiisa u jiido oo nin walba saan wax yeelo maanta wanaagga ay leeyihiin oo dal iyo dibad loo qaylinaa miyay yeelan lahaayeen bulshadana waxaa la rabaa inay saas noqoto waxaa la rabaa wixii khilaaf dhexdooda ku jiro inay dhammeeyaan waxaa la rabaa ayagoo toosan inay meel isugu lagu duudaan waxaa la rabaa ayagoo isku duuban inay dowladda wixii ka jira kula xisaabtamaan waxaa laga rabaa in maxooa ayagoo isku duuban xildhibaanadooda culays saaraan waxaa laga rabaa deeqda dibadda laga keeno in si dadnimaa ay ugu gorgortamaan oo qaybtooda oga helaan